أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجرية ريود أنت يا أحلى نشيد وزارية وسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkan hadduu la qadaro barnaamijka diiradda waxaynu kaga hadlaynaa dagaalka qabiilka oo kusoo badanaya soomaaliya barnaamijka inta uu socdo waxaa ay nagala qeybgelaya sheekh maxamed axmed sheekh balli nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ah afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee banaadir iyo suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed madaxa dhaqanka ee gobolka jubbada hoose waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha
تلبيس ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجرية ريود أنت يا أحلى نشيد وزارية وسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaagah dhegaystayaal sida aad qodobadaba kusoo maqasheen barnaamijka toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa dagaalada qabiilka oo kusoo badanaya soomaaliya aan soo dhoweeyo martida barnaamijka ugu horeyn dhammaantaya waa dhownahay waa dhownahay waan idinkaga mahad celinayna
jasaakum allahu khayran waad mahadsantihiin ugu horeyn aan ku bilaabo sheekh maxamed axmed balli marka hore waxaad nooga warantaa qabiilka iyo qabyaaladan la isku culaadinayo waxa ay diinta islaamku ka tiri بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبيلك إيا قبيالد ويكلا جيران قبيالد وشيء عن بنانين وعن لو بانين وإلهي فوقيي وإلهي سبحانه وتعالى كتابك سنوغو عديي ونبينا محمد صلوات الله ربي وسلام عليه سندي سنوغو عديي أما قبيلك قبيلة ترادي رير هبل بان هاي رير هبل بان كاهي waa midda shareecadu ay jidaysay oo aasaaska ay ruuxa ay tiri way bannaan tahay aasaaskeedu wuu bannaan yahay waana meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay qur-aankiisa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu qabiilka iyo macnaha qabaaisha ama qoqolyaha ama rayrayda ama jifijifida ama dhammaan waxaad macnaha ku tihiin macnaha ilaahay miduu idiin jideeyey weeyaan sababkuna waa maxay waa litacaarafuu inaad isku aqoonsataan inaad isku kaalmaysaan inaad isku wanaajisaan inaad isku xidhiidisaan inaad wax isku tartaan ma ahaan litaqaataluu siday dadku moodeen ma aha litafaaqaruu in laysugu faano ma aha litaqaataluu in laysku laayo ma aha litadaabaruu in laysugu duburjeediyo ma ah ahamiyadda macnaha qabiilka macnaha iyo qabyaaladdu dad badan bay isaga qasan tahay dad badanna way u caddahay laakiin ayagoo og bay shareecada islaamka ay ku tumanayaan nabigeenna moxameda sala allahu calayhi waaalih wasalam isagoo ka waramaya qabiilka macnaha iyo nasabka ahmiyadda uu leeyahay ayaa nebigu wuxuu yidhi tacallamuu ansaabakum mima tasiluuna bihi arxaamakum war nasabkiinna barta waxaad macnaha aad ku xiriirisaan macnaha riximkiinna iyo qaraabadiinna inaad tirahdi kana waa aabbahay tani waa hooyaday tani waa habaryartay tani waa eedaday kani waa abtigay kani waa awowgay inaad tiraahdid waa min addiin laakiin sida hadda ay soomaalidu ay moodayaan oo ay in badan oo ka mid ah ay ku baabi'een ku tacab khasaareen isku laynayaan isku colaadinayaan daaqa aysan wada daaqayn biyaha aysan wada cabbayn wax aysan isku tarayn xataa maalmahan dambe ciyaalka ay iska laynayaan waa midda ay ku baabi'een aakhiriya adduunna ay ku hoogeen amaa waxa weye ruuxu inuu yidhaahdo reer hebel baan ahay wax dhibaataa male annaga macnaha dhibaatadana haysa ruuxu ku dhawaaqi mayo dukaankiisa ku dhigan mayo anuun reer hebel baan ahay laakiin qalbigay uga buuxdaayoo dadka uu ku laynaya oo ku colaadinay amaa macnaha dowladaha carabta iyo kuwa macnaha la mida iyo duwalkan kale iyo mujtamacaadkan kale dukaankay ku dhiganayaan min bani khafaar min bani salima bani cutayba laakiin qalbigooda haba yaraatee waxay saamayn ku leedahay ma jiraan laakiin annagu ruuxu inuu ku sheekeeyo ma rabo laakiin qalbigiisa wuxuu rabaa wax kasta inuu ku baabi'iyo marka qabyaaladdu iyo qabiilku sidaasay u kala jiraan qabiilka inaad wax ku colaadisid oo wax ku fogaysid oo wax ku dhaantid oo wax ku ceebaysid sharcan ma bannaana sida nabigeennu noo tilmaamay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam oo xadiidka uu ku yidhi dacuuha fa innahaa muntina walqabyaaladda isaga taga waxa weye qurun weeyaan mar kale nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam waxa uu ku tilmaamay macnaha doorshaan dadka ayagu qabiilkooda ku faanaya oo wax moodaya nebigu wuxuu yidhi salawaatullahi rabbi wasalaamu calayhi dad waa isaga tegayaan waxa weye layantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim dad aabbayaashood ay ku faanaan ay faraha ka qaadayaan anoo reer hebela anoo laandheera ah intaan tirsado ma taqaan aniga may taqaan aabbayaashood ay ku faanaan bay ka tegayaan ow layakuunanna ahwana cala allaahi min aljucal ama ilaahay waxay kala liidanayaan baharkan la yidhahdo xaarwalwaalka ama doorshaanka waad arkaysaanoo markaannu diinta ilaahay ku tumannay sida maanta caalamka ka socota soomaaliya meel aan laysku laynayn haba yaraatee ma ay jirto gobollada dhexaa laysku laynaya puntland baa laysku laynaya xeergaabaa laysku laynaya shabeellada hoosaa laysku shabeellada dhexe galbeedkeed waxaasoo dhan waa doorshaankii nebigu sheegay sala allahu calayhi waaalih wasalam asagoo saxaradii dilindilaynaya oo garangar ka dhigay ayaa doorshaan kale ku imaanaya halka ayadoo taallay haddana labadood digdigdigdigdigdig labadoodii baa isgelaya saxaradaasay ku dagaalamayaan baashiina halkaasay garangarsan tahay waana tabta maanta soomaali ay tahay saxaradaasay ku dagaalamayaan qabiil aan waxba ugu imaanayn oo dantoodii iyo dowladnimadoodii iyo jiritaankoodii iyo curdankoodii iyo ubaxoodii iyo daaqoodii iyo biyahoodii intaba baaba'shay ilaa uu cabdulaahi suldaan timcadda ka yidhaahdo dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane suldaan cabdiqani dagaalada qabiilada ee ka soconaya soomaaliya qaybo badan oo ka mid ah maxaad kala socotaa adeer jazaak allah khayra de waan la soconnaa qabaa'ilka muslimiinta ee soomaaliyeed inay dagaalamayaan oo siduu sheekhu sheegayna ayna dagaallo faa'iido lahayn dagaallo lagu naargelayo oo maaragtay dagaallo u adeegaya cadowga islaamka iyo cadowga muslimiinta soomaaliyeed weeye marka dagaaladaasi waxay ahayd in laga waantoomo oo ilaahay laga cabsado waayo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar midka la dilay iyo midka wax dilay labaduba naar bay gelayaan asxaabtii abcistay rasuul allah labadaba maxay u gelayaan oo ka wax dilay la garaya kii la dilayna muxuu naarta ku galay isaga baa wax ogbatee wuxuu rabay inuu wax dilo dagaalada marka adeer waa dagaalo soomaalida maaragtayay ee runtii la hadhay dadnimadoodii iyo diintoodii iyo dowladnimadoodii iyo sharaftoodii iyo midnimadoodii iyo cizigoodii qaba- qabyaalad iyo dagaallaa baabiiyey muslimiinta soomaaliyeed dee dagaalladaasina waxay u adeegayaan oo keliya waan garanaynaa oo waa cadow bay u adeegayaan ummaddii baa lagu kala geynayo dhiigoodii oo abriyadii oo la daadinayo iyadoo lagu naargelayo marka dagaallada adeer waan la soconnaa aad bana way noo murugelinayaan aadna waan uga xunnahay aadna maaragtayay maarata waan uga daqanaynaa waayo dad muslimiina oo walaala oo qaraaba ah ayaa la leynaya muslimiinta soomaaliya iyadoo xuquuqdii ilaahay sheegay wuxuu nabigu yidhi alayhi salaam dadka waxaa jira mid hal xaq kugu leh mid laba kugu leh mid saddex kugu leh dabcan waxaa u xaq badan midka saddex kugu leh muslimiinta iyagoo saasa oo qaraabo ahoo nasabkiina walaalo ku ah darisna ku oo isla wada yaallo ayay haddana islaynayaan waxaasoo dhanna waxay salka ku hayaan diintoodii xaniifka oon lagu dhaqmaynin cadowgii maaragtayay gaalada iyo murtadiinta oo warkooda la qaadanayo kuwaasoo maslaxadda ugu jirta inay muslimiinta soomaaliya islaayaan oo qabaa'ilku islaayaan oy kala fogaadaan oy maarata colaad iyo cadaawad dhex dhacdo taas ayaa maaratayay faa'iidadooda ku jirtaa marka dagaalada adeer aad iyo aad baan uga xunnahay waan la soconnaa nabadoon guuleed dagaaladan halka mar ka dhex qarxay qabaa'ilka maxaa u sabab ah gaar ahaan waxaan filayaa inaad xog badan ka hayso dagaalada ka socda mudug بسم الله waxaa u sababa qabiliyada u sababa waxaa kaloo u sababa ku dhaqan la'aanta shareecada islaamka waxaa kaloo dagaaladan soo aas-aasay oo dadkan hadda inta badan waxay ku dirahayaan deegaankan annagaa leh ceelkan annagaa leh talyaanigii gumaysiga ayaa xuduuda u kala sameeyey oo yidhi reer hebel haddaad tihiin intaanaa leedihiin xuduudiinna ku eg tahay reer hebelow intaas horta gaaladu maaragta waa wax dhagar badan waa horay dagaalkan qaabaysay haddee likuna xilligii gumaysiga ayay gaaladu qaabaysay in dadka soomaalida ah qoqob la kala dhex dhigo xuduuda loo kala sameeyo waxaana hadde maaragtay haddana ee, gee socota ee, ku dhaqan la'aanta shareecada islaamka iyo jaahilnimada ayaa maaragtay ee, sabab u ah sababta ugu weyn uga ah ee, midda kale waxaad ogtihiin oo wada ogsoonnihiin gobonimo beentii lixdankii markii la qaadanhayey waxaa la yidhi haddee laykirun yahay maxaan dastuur ka dhiganaa xilligaas talyaanigu wuxuu ku xukumi jiray buug baybalka laga soo soocay laga soo minguuriyey oo koodisha binaana la yidhaahdo rag baa waxay soo jeesheen xildhibaanadii ah wuu noo samaysan yahay maaragtay dastuur waa noo samaysan waa koodisha binaane ninna wuxuu soo jeeshay dastuurka ilaahay baa noo soo dejiyo waa kitaabka qur-aanka waa loo codeeyey kitaabkii nin buu hela Ee, laba ninna waa ka aamusta boqol labaatan iyo kowna baybalkiibay u codeeyeen horta soomaalida masiibadu halkaasay ka soo bilaabatay oo diinta ka laxatay Ee, ragga haddee laykuron yahay saas u codaynhayana talyaani baa dhabarka ka fadhiyey oo maaragtay sida hadda kuwaan joogo hadda xasan gurguurta madaxda u yahay oo kale haddee laykuron yahay ahaadeen marka saasaa maaragtay halaagu ku yimid ilaa shareecada islaamka loo soo noqdo oo kitaabkii lagu dhaqmo oo ilaahay ay ka cabsadaanna saasay isku laynhayaan mana joogsanayaan mudug dagaalada ka socda maxaad kala socotaa waxaan ka socdaa laba reer oo walaalaha ku diriraysa maaragtay asbuuc ka badan bay hadda dagaalamahayeen maalin u walba maaragtay hubkaa laysku guranhayaa hubka waaweyn gaadiidkaa laysku adeegsanhayaa habeenkiibaa laysku soo guranhayo laysmirhayaa dhibaatada ugu weyn halkaasay haddee laykuron yahay ka taagan tahay waxayna ka bilaabatay daaqsin iyo meeshaan annaga aliyo waa nagu soo durugteen waa wixii talyaanigu u sameeyey marka way ku dabagadisan tahay diintu dadkaas sheekh balli dagaaladan hadda socda ma waxay ka duwan yihiin dagaaladii horey qabaa'ilka u dhex mari jiray
bismillaah waa ka duwan yihiin waxayna uga duwan yihiin teknolojiyada casriga ayaa isbedelaysa haddii hadda layskuul markaas ay ahayd macnaha aake iyo rayfal iyo qoryo yaryara hadda madaafiici baa laysla dhacayaa hadda macnaha xarbigi wuxuu marayaa daroon iyo meelo kale khasab inay qabaaisha qaarkood xataa daroon la yimaadaan ayagoo kuwa kale ku daqaynaya xataa biciid ma aha dadkanna ogow way og yihiin inay qabiil laysku laayo inaysan bannaanayn inay xaaraan tahay inuu ruuxu jahannamo ku gelayo ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما شن إلى إنه أبلن قاضي إنه معناه روحا روحا كلا مسلم حق دره كدله ويأجيهن إلهي سبحانه وتعالى باشيغي روحي متعمدا أدل روح مسلم ومؤمنة فجزاؤه جهنم جهنم وهي كو خالدا فيها وكواريا إلهي سبحانه وتعالى وغضب الله إلهي باو عروني ولعنه نحريس على قدر جنية وأعد له عذاب درن بان لو دياري داد كان مركا ويأقيهين إني كعدا مضانيا لكن هوذو ذا إيا النفتو ذا نكي قبيا يمعيهم وحوي ما قرأيس حاج آذن أحمد أفقالله وحيري إسلام شيكتي عشان هذا بينه iyo ribay ku isticmaalaan bi aaway islaam sheegte diintiina waa aga marayaan wax in badan oo astaan jaahle baa uurka kaafirabi in badan oo- marka way og yihiin ayagoo tukanaya ayay haddana islaynta iyo dhaca iyo isdhirka war dadku saddex waa shuraako annaasu shurakaau fi halaath dabka aw annaar walmaa dabka waxa weeyaan baxaya shuraakaa lagu yahay biyahana shuraakaa lagu yahay cawskan iyo kala shuraakaa lagu yahay waa wadaag wayna ogyihiin shuraaka inuu yihiin marka dadkan meel fog baa looga yeeraya yunaadowna min makaanin baciid barnaamijka diiradda jimcaha ayaan dhegaystayaal weli bartanka uga jirnaa suldaan cabdiqani waa maxay saameynta dagaaladan ka dhalan karta waxay ku soo aadeen xilli jiilaal ah iyadoo meelaha colaadaha laga ridayna ay u badan yihiin dhulkii baadiyaha adeer saameynta ay ku yeelan karta waa laska wada garanayaa oo dagaal hadduu dhaco maaragtay dhibaata ka dhalanaysa marka hore dad abriyaa oo maaragtay ikhyaara oo odayaal leh oo culimo leh oo waxgarad leh oo caruur iyo hooyooyin iyo maatale ayaa ku dhimanaya waxaa kale hantidii dadku haysteenna way ku baaba'ayaan qax iyo barakac ayaa la gelayaa maaragtay waana jiilaal Ee, intaana waxaa sii dheer midnimadii sidaan horey usoo sheegnay muslimiinta ayaa kala dhantaalmaysa oo cadab waa wuxuu raba wuxuu muslimiin inaan la helin marka saamayn badan bay adarma ayaa ka dhalanaysa oo maarata runtii dhibaato u keenaysa dadka muslimiinta ah
nabadoon guuleed dagaaladan aan ka hadlayno ee qabaa'ilka qaarkood muddo sanad ka badan ayay soo lalaabanayaan khasaaraha ugu badanna waxaa laga soo sheegayaa deegaanadii macawisleyada laga sameeyey ee hubka laga qaybiyey su-aashu waxay tahay aaway dadkii colaadaha xalin jiray oo ay culimmada iyo odayaasha uga horayaan macawislada waa run saasay maaragtay sanad iyo ka badan bay socdaan Eh, dagaaladii macawisleyda laga soo aasaasayna hadday ka socdaan Eh, macawisleydaba gaalaa horta soo aasaastay gaaladuna waxay u soo aastay inay maaragtay dadku islaayo ayaga waa iidoodii farxadda maanta ugu weyn etoobiya ku faraxsan dadka soomaaliyooda islaynaysa marka arrintan oo dhan maaragtay waa arrin gaaladu gadaal ka riixayso waagii hore intaan gaaladu iyo siyaasadan iyo maaragtay aan dadku gelinoo hore haddii subxii la diriro islaam markaa waa lagu heshiin jiray haatan waa dagaal socda oo maaragtay gadaal laga hagaayo remote control loo hayo marka sidaas haddee laykuu run yahay ayaa wada Eh, dagaalkana hadda gaaladu ma soo aasaasine waxay soo aasaastay waagay soomaali xuduudaha u kala samaysay oo nabadoonna in- qabiil walba inta u samaysay adiga beesha aad nabadoonka ka tahay xuduudiinu deegaankiina halkaanuu ku egyahay adiga halkaanuu ku egyahay waagaas haddee laykuu run yahay dagaalka la soo aasaasa
aaway dadkii xalin jiray colaadahan markay yimaadaan sida odayaasha iyo culimmada horta meelaha haddee laykuureen mudug iyo hadda meelahaas dagaaladu ka socdaan culamo awsuubaa joogta suufiyaa jooga maaragta ayagaaba dagaalka wax ka horinayo ku jira Eh, mujaahidiintuna ma gaarin dadkaas dacway u baahan yihiin dacwadu weli ma gaarin marka siyaasadna hadda waa ku dhex jirtaado waayihii hore inta la diriro maanta beri la heshiin jiray siyaasadii ma jirin daaqsinta iyo biyaha lagu diriri jiray laakiin hadda waa dagaal siyaasadaysan maaragtay waxaana ognahay eh, maamuladii faasidka ahaa inay ka qayb galahayaan oo tiknikadii suugagii iyo shilkayaashii dagaalka ka qayb qaadanayaan ayaan ognahay marka dagaal reer baadiyaha oo iyo dadka caraabiyaasha ku eg iyo macawisleyda ma ahan meel fog haddee laykuna dagaal dabada kula jira weeye oo ilaa washington dabada isaysta iyo meesha lagu dirirahayo
qaybaha dambe ee barnaamijka diirada jimcaha ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay sheekh maxamed balle waan kuu soo noqonayaa suldaan cabdiqani maxaa uu xal ah dagaalbeeleedyada kusoo lalaabanaya wadanka marka laga reebo wilaayaadka islaamiga ah allah akbar adeer way caddahay waxa xalka u ah ee, dagaalada qabailka soomaalida kusoo noqonaya inay alle ka cabsadaan oy diintooda maaragtay sharafta leh macna u noqdaan oo alle ka cabsadaan weeye xalka keli ah xal kale ma jiro cid kaloo wax ka qaban kartana ma jiro dadku inay ilaahay ka cabsadaan oo diintooda usoo noqdaan oo xaqa muslimiintu isku leeyihin ay- ay gartaan oo xaqa maaragtay eh, dariska isku leeyihin ay gartaan oo maarata alla laga cabsado qofna qofka kale xadiidka nabiga la xusuusto calayhi salaatu wasalaam المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال رسول الله عليه وسلم والنبي كويل مسلم waxaa la yidhahdaa qofka muslimka kale ka nabadgeliya carabkiisa iyo gacantiisa marka arintaas in muslimiintu ay gartaan weeye xalka keliya ee arrintaa maaragtay adeer lagu xallin karo oo dadka muslimiintu ay kaga bixi karaan azmooyinkan iyo dhibaatooyinkan iyo istilkan iyo isnacan iyo kala fogaanshahan ay ku jiraan waa in kitaabka alla loo soo noqdo maaragtay sunnada nabiga la qabsado labadii maaragtay aslayn lagu dhego waa kan taana waxaa daliil cad u ah inagoo hadda joogna maanta oo shalay ogeyn sida la isu wada dilayo dhulka wilaayaadka ay maaragtay walaalaha mujaahidiinta joogaan xarakada shabaab mujaahidiin joogaan ee wilaayaadka khayr iyo wanaag iyo sacayl ishaadu ma arkaysa waxay nacdo dhegtaadu ma maqlaysa waxay nacdo barwaaqadan iyo khayrka waxaa lagu helayaa un in kitaabka la qaato adeer jazaaka allah khayra nabadoon guuleed ugu dambeyn xalku muxuu yahay halka ilaahay baa horta noo sheegay waa kitaabkaas nasalka ilaahay noo soo dejiyey inta aan lagu dhaqmahaynna xal la heli maayo saasa haddee laykuunu yahay dadkaas walaalaha ahay isku laynhayaan ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa maaragtay xal u ah hadda dadkaasi waxaan ogahay qabiilooyinka isdiraya laba qabiiloo hadda mudug ku diriraysa qof baa dhimanaya qofkaas labadii qolaa midna aabba u yahay oo ka dhashay midna abtiyaalu yahay qoladii xataa oo dishay dad ka mid aha tacsi u dhigahaya dadku saas u wada dhashay marka ku dhaqan la'aanta maaragtay shareecada islaamka weeye dadka waa la sheegay ilaa kitaabka ilaahay baa noo soo dejiyey haddaan ku dhaqanno barwaaqada iyo khayrka iyo maaragtay nabadgelyada inaan helayno ilaahay baa noo sheegay waa sida hadda walaayaadka ka jirto kale haddii la ag marana goodiga ku yimid iyo maaragtay dhibaatada ka dhalanaysa waa meelaha hadda maamulada faasidka ay ka jiraan oo dadku haddee laykunu islaynaya marka xal kale ma jiro maaragtay dadkii wadaniyadiina waa ka tageen diintiina ku dhaqmi mahayaan waa ka tageen culummana ma joogto culummo awsuuba haddee laykunu yahay ay culum- culummo u yaqaaniin marka waa sidaas haddee laykunu yahay
sheekh balli ugu dambeyn maxaa u xal ah dagaalada qabiilka ku salaysan ee hadda socda dagaalada qabiilka ku salaysan waxaa xal u ah inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u soo laabanno dhammaanteen kan dagaalka ku jira iyo kan bannaanka ka jooga maxaa yeelay xadiidka nebigu waa tuu ahaa dadka bal si fiican u dhegaysa ruux hadday meel khatii'a iyo uu gaf uu ka dhaco oo mid meeshaa jooga oo ka maqan oo bannaanka ka jira ama qaarad kale jira uu ku reyreeyo oo uu ku farxo meeshaa wixii ka dhaca iyo dilka nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam kaman shahidaha wuxuu la mid yahay mid goobtii xaadiray oo dhiiggii wax ka daadiyey cagsigeeda waxaa nin meeshaa jooga oo beri ka noqday oo ka xumaaday dhiiggaa la daadiyey nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu la mid yahay kaman qaaba canha marka in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan uga toobadkeenno waan ognahay dhiiggu midda kale dowladaha hurinaya waad maqlayseen hubka waxaa weeye lagu soo raray macnaa candhamaydlayaasha etoobiya laga keenayo waad maqlayseen alkataa ay barnaamijka ay baafisay nin dhan oo dharkiisa ku qoraya qabaa'isha soomaaliyeed reer hebel iyo reer hebel marka waaba ka faa'iiday bi maadaama qabiilka soomaali ay u dib hoosayso cabdulaahi suldaan timacade wuxuu leeyahay hadday naandilka iyo dhaca iyo daynin kala qaadka sharciga dibaddan ka joognaa sharciga daacadda ilaahay dambarkeedu waa jahannama iyo dogobki naareed waxaan leenahay war rabbi subxaanahu wa tacaala ha laga cabsado oo maanta meel kasta waxaa laga soo teeraya kuwa baraha bulshada kuwa macnaha waxa weeye ka shaqaynaya siyaasiyiinta daalimiinta ah qabraha buraanburaya dhammaan waa wada aathimiin daalimiina afkudhiigle iyo gacan ku dhiigle iyo qalbi ku dhiigle iyo maskax ku dhiigle iyo qarin ku dhiigle weeyaan haddaanan ilaahay uga bari noqon weligeenna waa soconaysaa qabiil kastana waxbaa lagu halaagaa soomaali waxaa lagu halaagay waa qabiil si reer qoomuluud waxaa lagu halaagay inay ragga wax ka dayaan reer shucayb waxaa lagu halaagay in miisaanka wax- fircoon iyo qoomkiisii waxaa lagu halaagay inay dadka ciyaalka iyo haweenka laayaan dadkan waxaa lagu halaagaya waa qabiil aan maa anzala allahu biha min suldaan ciyaadan billaah war rabbi aan ka cabsanno walaalayaal
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan barnaamijka kusoo gabagabeynaynaa diiradda jimcaha oo toddobaadkan aynu diiradda ku saarnay dagaalka qabiilka oo kusoo badanaya soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa ka qaybgalayaasha barnaamijka waa sheekh maxamed axmed balli nabadoon maxamed axmed guuleed iyo suldaan cabdiqani cabdulaahi kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa salaamun calaykum
نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون